tobabarkan oo loo qabtay saraakiil ka socotay saldhigyada booliiska gobolka mudug ayna soo qaban qaabisay wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug ayaa waxaa lagu bareeyay muddada u socday hanaanka baarista dambiyada gaar ahaan xab digitaala ama casri ah xiritaanka tobabarkan waxaa ka hadlay taliyaha hogaanka tobabarada booliiska galmudug gaashanle dhexe maxamuud cismaan gulaafe isagoona faahfaahin ka bixiyey waxaa la bareeyaa mas-uuliyiinta ka socotay saldhigyada booliiska gobolka mudug aaday ugu mahadsan yihiin wasaaradda iyo wasiirka iyo agaasimayaasha arintan barnaamijkan soo diyaariyey barnaamij loo baahnaa xilligii loo baahnaa ku soo aaday weeye marka maaraynta baarista kiisaska habka baarista dembiyada ilaalinta anshaxa baarista iyo xuquuqda muwaadinka habka isticmaalka iyo horgeynta sharciga ee kiiska la horgeeyo wada shaqaynta baarayaasha iyo maxkamadaha barnaamijyadaas ayaan barnay wayna u baahan yihiin in wax intaan ka badan la sii baro
ugu dambeyn wasiirka wasaaradda amniga dowlad goboleedka galmudug aadan cusmaan cabdi ayaa sheegay in wasaaradda ay ka go-an tahay tayeenta ciidamada booliiska oo uu sheegay inay ahmiyad gaara u leeyihiin
laydiin sheegay waxaa hogaaminhaya wasaaradda amniga waa mid gobolka galmudug oo dhan laga qabtay labada gobol ee dhuusamareeb iyo kaalkacyo labada gobol magaalooyinkooda waaweyn oo caasimadaha markii la soo gaaray caqligaagu wuxuu ku tusahayaa tabartu meelay geystaba in degmana loo soo socdo tuulana loo soo socdo sarfisku ama shaqada la qabanhayo kuma ekaanahayo magaalada weyn keliya waxaa la rabaa cadaaladda iyo amniga iyo waxqabadku inuu guri kasta oo gobolka dowlad goboleedka galmudug ka tirsan inaan gaarsiina ayaan isku dayayna laakiin awooddu hal mar ma dhacayso inaan meel walba aan idhidda soo istaagno waa la kala hormarinhayaa magaalooyinku siday maaragtay u kala muhiimsan yihiin siday u kala dhow yihiin sidaas awoodeeda dhaqaale ay tabarteedu tahay ayaa la gaarsiinhaya hadda bilow fiican baan joognaa intiinaan oo matalahaya degaanadii kaleeto ayaa yimid waxbarashadii iyo aqoontii baa laynii furay
dowlad goboleedka galmudug ayaa wadada daallo xoogan oo ku doonayso sidii loo tanyan lahaa ciidamada dowlad goboleedka galmudug gaar ahaana kuwa booliiska ah oo haatan koolgala inta badan deegaanada dowlad goboleedka galmudug